Hosheeca cutubka labaad waxaad wiilasha walaalihiin ah ku tidhaahdaan caami gabdhaha walaalihiinna ahna waxaad ku tidhaahdaan ruxama hooyadiin barya ee barya waayo iyadu ma aha afadaydii oo aniguna ma ihi ninkeedii oo wejigeeda ha ka fogayso dilanimadeeda oo sinadeedana ha ka fujiso naasaheeda dhexdooda si aanan iyada u qaawin oo aanan uga dhigin sidii maalintii ay dhalatay oo aanan uga dhigin sidii meel cidlo ah oo aanan uga dhigin sidii dhul engegan oo aanan haraad ugu dilin haa oo carruurteeda uma aan naxariisan doono waayo waa dhillo carruurteed waayo hooyadood waa dhilowday oo tii iyaga uuraysatay waxay samayseen wax ceeb weyn ah waayo waxay tidhi anigu waan dabagelayaa kuwa i caashaqa ee is siiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga lilanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga haddaba bal eeg anigu jidhkaaga waxaan ku owdhi doonaa qodxan oo dayr baan iyaga hor dhigi doonaa si ayan dhabbaheedii u helin oo iyana waxay dabageli doontaa kuwii iyaga caashaqi jiray laakiinse ma ay gaadhi doonto way doondooni doontaa laakiinse innaba ma ay heli doonto kolkaasay odhan doontaa waxaan ku noqon doonaa ninkaygii hore waayo markaasaa iiga ronayd siday haatan tahay waayo iyadu ma ay ogayn inaan anigu siiyey hadhuudhka iyo kamriga iyo saliidda iyo inaan iyada ku badiyey lacag iyo dahab ay iyagu bacal ugu isticmaali jireen haddaba sidaa daraaddeed anigu hadhuudhkayga wakhtigiisa waan ceshan doonaa oo kamrigaygana xilligiisa waan ceshan doonaa oo suufkayga iyo waxayga lilanka ah ee cawradeeda dadi lahaana waan ka qaadi doonaa oo haatan waxaan soo bandhigi doonaa ceebteeda iyadoo ay u jeedaan kuwa iyada caashaqi jiray oo ninna iyada kama samata bixin doono gacantayda oo weliba farxaddeeda oo dhanna waan wada joojin doonaa tanciidaheeda iyo bilaheeda cusub iyo sabtiyadeeda iyo shirarkeedaba oo waxaan baabbi'in doonaa geedaheedii canabka ahaa iyo dhirteedii berdaha ahayd oo ay iyadu tidhi kuwanu waa kiradaydii ay kuwii i caashaqi jiray i siiyeen oo waxaan iyaga ka dhigi doonaa duud waxaana daaqi doonaa xayawaanka duurka rabbigu wuxuu leeyahay waxaan iyada u taqsiiri doonaa maalmihii ay fooxa bacaliim u shidday oo ay isku sharaxday hilqadaheedii iyo dahabkeedii oo ay daba gashay kuwii iyada caashaqi jiray anigase ay iilowday haddaba bal eeg qalbigeedaan soo jeedi doonaa oo cidladaan iiga keeni doonaa oo si qabow baan ula hadli doonaa oo waxaan iyada halkaas ka siin doonaa beeraheedii canabka ahaa oo dawxada caakoorna waxaan uga dhigi doonaa albaab rajo oo iyana halkaasay ku jawaabi doontaa sidii waagii ay dhallinyarada ahayd oo kale iyo sidii maalintii ay dalkii masar ka soo baxday oo waxay maalintaas noqon doontaa inaad iigu yeedhid ninkaygiiyow oo aadan mar dambe iigu yeedhin bacalkaygiiyow ayaa rabbigu leeyahay waayo afkeeda waan ka fogayn doonaa magacyada bacalliimta iyana mar dambe magacooda lama soo qaadi doono oo maalintaas waxaan iyaga aawadood axdi ula dhigin doonaa xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo waxa dhulka gurguurtaba oo dalka dhexdiisa waan ka baabi'in doonaa qaansadda iyo seefta iyo dagaalkaba oo waxaan ka dhigi doonaa inay si ammaan ah u jiibsadaan oo waan ku guursan doonaa inaad weligaaba tayda ahaatid haa oo waxaan kugu guursan doonaa xaqnimo iyo caddaalad iyo raxmad iyo naxariis oo xataa waxaan kugu guursan doonaa daacadnimo oo adna rabbigaad ogaan doontaa oo waxay maalintaas noqon doontaa inaan jawaabo ayaa rabbigu leeyahay waxaan ugu jawaabi doonaa samooyinka oo iyana waxay u jawaabi doonaan dhulka oo dhulkuna wuxuu ugu jawaabi doonaa hadhuudhka iyo kamriga iyo saliidda oo iyaguna waxay u jawaabi doonaan yesraciil oo anna dhulkan iyada ku beeran doonaa oo waan u naxariisan doonaa tii aan naxariista heli jirin oo kuwa aan dadkayga ahaan jirin ayaan ku odhan doonaa idinku dadkaygaad tihiin oo iyana waxay odhan doonaan adna waxaad tahay ilaahayo